bulshada ku nool deegaanka afweyn ee hoos yimaada magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug ayaa codsi u diray dowladda iyo hay-adaha tobanfalka iyagoo dalbanaya in la siiyo taageero dhinaca waxbarashada ah qaar ka mid a waxgaradka waalidiinta iyo dhallinyarada deegaanka ayaa sheegay in dhibaatooyin badan ay haystaan helitaanka adeegyada waxbarasho sida macalimiinta yale agab waxbarasho iyo xarumo ku filan oo caruurtu ku bartaan waxbarashada sidoo kale waxa ay sheegeen in caruur badan ay kaga hareen waxbarashada sababo la xiriira dhaqaalo xumo iyo in goobaha waxbarashadu ay ku filnaa waayaan baahida waxbarasho ee deegaanka ka jirta aada u yar ayaa ardadu wax ku barataa waxaa laga yaabaa labadii camal xun inay isku feerto waa qol keliya waxaan u baahannahay ma badna laba iyo saddex qol in nuula daro haddii iskoolka agabkiisana anugu inii sheegi maayo waa taqaanaan sida kuraas sida miisas sida sabuurad haantaa keliya waay biyaha waxa ku shubaana soolar waay soolarku waxaan ognahay afar saac ilaa la gaaro wax biyaa ma laga helayo afar saaco biyaha la saarayaa haddii markay cadar tahay iyo markay roob tana iska baddaa taas qorraxdu ku shaqeeya soolar nin walboo dhammaan og tobanka saacna waa celinayaa biyaha ilaa waa soolar waa lagu oomay waa lagu dhibaatooday dhibkii badnaa waan uga baxnay waa ka mid a baahiyaha deegaanka afweyn matoorka uunoo horgeliyey laba kun labiy labaatanki laga horgeliyay deegaanka afweyn oo xildhibaanku sabab oo u ahay waxa uu baahiyo badan ayaa ka jira ceelku ceel weyn waaye oo ilaa deegaamo badan ilaa shan boqol oo kun baraagood camal ayaa hoos timaada oo booyaduhu biyo aga qaadaan ceelka booyadihii iyo xoolihii waa ay ku oomeen maadaama biyihii soolar ay yihiin oose matoor lahayn haantu hal xaba tahay waxaa kale baalkan la yidhaha oo u baahan tahay way u baahan yihiin kuraas oo iskuulka kuraas male marka labaad haddana wuxuu u baahan yahay baalkan la yidhaahdo qalimeen wuxuu kaloo u baahan yahay miisas wuxuu kaloo u baahan yahay baalkan la yidhaahdo macalimiin dowladeed oo baalkan la yidhahdo ardadan waxbarto inay helaan hadeerta laba macalin ayaa joogta labada macalina mushaar ma qaato deegaanka afweyn oo ka mid a deegaanada hoos yimaada magaalada dhuusmareeb ayaa hadda waxaa ka jira qol caruurta deegaanku ay wax ku bartaan kaas oo qaab iskutashi ah ay ku dhiseen bulshada deegaanka